waxaa ka dhacay arrin waxaan kuray nasiib xumo ah oo dad shacab ah oo waxba aana geysanin oo bingeesafo ah waxaan kuray dib weyn loogu geystay oo aan dhihi karno waa nooc yar xasuuq u eg maxaan kuray gobolka liibaan labada degmee la yihahda maxaan kuray damoole gore damoole iyo gore bakasa dad shacaba maxaan kuray xabsi loo wada taxaray sidii arigii lasaga xaraystay ustaad hadda inta tiradu dadka horta ilaa ilaa hadda waa laga qabanaya dadku tiradoodu hadda waxaan malaynayaa horey aduu saddex iyo toban meelahaasay sii ay marhayeen hadda laakiin waa kasii badan yihiin marka waa badan yihiin dadka ustaad waa badan yihiin dadka hadda kolley waa maxaan kuray ciidamadu waa si oo adag bay u qaqabanayeen laakiin hadda wax dagaal ah oo kafool kafoola ma jirin ciidamada wax qaqabanayana waa ciidamadii miyu booliska ee deegaanka oo loo sheeka xumeeyey oo la yidhi maxaan kuray dadkan waa dad nooc kale ah oo maxaan kuray sidma wado dadkana waa dad shacab oo iska caadi oo xoolahooda iska dhaqbay hayeen oo qaarkood baadiye ka yimaadeen oo xataa galabta nin la qabtay oo la yidhahda axmed cumar qaasim nin ribaadiye oo xoolihiisa baadiye isaga isaga dhaqduu ahaa maantuu imaaday maxaan kuray magaalada markuu imaadayna hore laga sii qabtay marka waa arrin noocada u taal maya maya haashaan ma jira warkaas ma jira dadkaas waa dad dhalinyaro ah u badan oo maxaan kuraayay whatsapp group iyo wax lamid uun isaga sheegto sheekadoodii iyo wax lamid say u hadli kartaan uun lagu xidhay weeyaan guddoomiyaasha labada degme haddaan sheegay guraadaamole iyo maxaan kuray goborbakasa oo lakala yidhaahda maxaan kuray khaliiftidacu nin la yidhaahda iyo cumar salla nin la yidhaahda labadaa nin unbaa dadka iska caburin hayo oo dhibaatada hayo iyo dad kale oo ayaka lamid ah oo maxaan kuraayay inay dadku cabursanaadaan rabo walaahi mudana xalku wuxuu ku jiraa dadka shacabka inaanan maxaan kuraayay dhib iyo dhibaato loo horseedin dadku kumanaan sane meesha wada deganaayeen cidna maxaan kuraaya cid ogama tegaysa ina dadka aan laisku jirin oo dhibaato loo horseedin waana cambaareynayna arrintaas oo aad baan u cambaareynayna oo dadka shacabka ee ayagoon waxba galabsan la iska xirxirhayo ee la handadahayo ee la dhibaateenhayo siduu hadli kartaan loo dhibaateynhayo